dhallinyaradan oo qaarkood ay ku dhammaadeen xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbain ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan ku wajahayaan dalka aljeeriya mid ka mid ah dhallinyaradaas ayaa waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka adag ee ay wajahayaan dhallinyarada tahriibka aaday aniga dhibaatooyinka waa tahriib horta loo yahay oo dalkii wax looga soo baxaba waxawaaye nolosha loo socda kasoo kara rafaad waa jira rafaadka qof walbana waa ogyahay laakiin midda ugu daran waxay tahay qofka markuu badii galo haddii ilaahay ku nabadgeeyo waa khayr haddii aadan ku nabadgelin oo maxaa la badbaada algeria aa heshane ma jirto cid algeria markay kusoo badbaadiso inta kaaga daba timaado qofka dhihi kartane oo anagaa ka mas-uul ah hadduu dalka ku laabanayo haddii caafimaad noqoto haddii wax kastoo qofka biniaadama gaab uu baahan yahay walahi mararka qaar waxaa dhacdaa sida dad badan oo hadda la wadaagsan karo la weydiin karo goobjoog ah oo la qabtay in aad weydo waxbad kalimiya adiga waxbad barastama u baahan waana soo martay anigoo konton qofood ku dhow oo hal xabsi ku xiran in barastimolka tobanka xaba ay noqoto qofkii in hal xaba la siiyo ama laba xaba lagu jiro aan la awoodin xabad barastimolo toban xaba oo xirnaa lagu siiyo waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay ku qaraabato magaca tahriibayaasha oo aysan waxba u qaban isagoo dhalinta dalka ku sugan uga digay inay soo aadaan halista ay iyagu u bareereen safaaradda duubeyska inaysa helin waa cilada ugu weyn oo dalkii ay rabta ina u laabato safaaradda dee garabkaa siido ina waraaqadii ku fuudeedo habey ahaa laheyd waxay ku khasban tahay in lagu tuuro saxariya dib u tagto saxariya daatata hadda waxay noqoa in haddana tahriib kale waddankai ugu laabato oo niger iyo benin iyo sieraleon iyo meelihii lagasoo kala degi jira in haddana dib u aado waa dhallinyarada dhammaantood horta way ku wada jiifaan wayna kusoo toosaan dhibaatada jirtana way ogyihiin waxaasna waa riski lasoo doontay waayo dalkiina waxaa ugu nimid nool ogyahay safaarad maanta xataa haddii dalkii aan barbe noo dhihin oo ku laabaynaana nagu celi kartaa waysan jirin in safaaraddu ay sheegatay inay badbaadadanaga garabka gashay lana daaweynayo dabiib noo socdo isbitaallo nagu ogtahay ayagana nagu ogeyn oo noona imaan ilaa haddana meeshan ku suganyahay aysan ogeyn oo inta nala tuuray dalka niger asabalka ma la yirahda dib u tagna saxarahi oo kuleelka awgeed iyo bacaadkeeda ay leedahay qof walbana ka warhayo marka meeshan magacaagana oo lagu qaraabana wax waaye wax wax qabasho layiraahna ma jirto arrintan murugada iyo tiiraanyada xambaarsan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo bilo ka hor ay ahayd mar soomaali lagu qiyaasay afar iyo labaatan qof ay ku dhinteen badweynta hindiya sannadihii u dambeeyey ayaa waxaa soo badanayay dadka ka tahriibaya dalka soomaaliya uuna badan dhallinyaro islamarkaana koox koox ugu baaba'aya xeebaha sbain iyo aljeeriya sababta ku kaliftay ayay ku sheegayaan inay tahay shaqo la'aan iyo inay nafahooda kala baqeen askarta dowladda federaalka oo dhaqan u ah dilka sabab la'aanta ah ee ay u geystaan bulshada sidaas darteed waxaa dalkan uu ka mid noqonaya waddamada ugu badan ee ay dadkoodu tahriibka ugu la'daan dalalka yurub iyo ameerika